kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha magaalada edmonton ee dalka canada waxaa xaddii lagu soo gebagabeeyey tartan kubadda cagta ah oo ay ka qayb galeen dhallinyaro soomaali ah qabanqaabiyayaasha tartanka waxaa ka mid ah cabdixakiim xeenwade oo loo yaqaano cabdixakiim key khadka telefoonka ayaan kula xidhiidhay wuxuuna iga warramay tartanka
waa isku salaamaya nuur adiga iyo voice america labadaba walaala wuxuu bilaabmay tormantigan sabtidii axaddii ayuuna dhammaaday waxaana kula wartamay afar kooxood oo kale ah midnimo f c shishimo f c highshop iyo calgary city calgary star waa garta marka kooxuhu siday isugu dhaceen ugu dambeyntiina yaa guulaystay
walaala waxaa dhacday kooxdii way iskugu dhaceen waxaa wada ciyaaray geemka koowaad waxaa la yidhahdaa calgary iyo f c shishimo waxaa benald shur aad ku raayay f c shishimo kadib waxaa wada ciyaaray highshop iyo midnimo waxaa raagsay two one highshop saasaana shaar lagu ciyaaray ciyaartii faaqalka ahayd ay wada ciyaareen f c shishumow iyo highshop f c highshop waaya marka tartankani maxaa ugu tala gasheen maxay tahay ujeeddada ka dambeysa in aad xilligan soo qabanqaabisaan
walaala tartankan caadiyan magaalada edmonton waxay ka mid tahay magaalooyinka kale oo north america oo lagu qabto tartanka somaali wiga caadi ahaan waxaan qaban jirnay julaay soomaali wiiga caadiga ahaa sanadkan ma dhicin waxaan u joojinay dhibaatooyinka ka dhacay waddankeeni soomaali soomaaliya abaarihii iyo dhibkii wayna la xumaatay inaan annagana celebration halkan ku sameyno dadkiina dhibkaas ay ku jiraan kadib ayaa gabar saynab laba dhagax ayaa waxay keentay fikir aada u wanaagsan oo ah in ay agoonta soomaaliya iyo familada aan waxba haysan abaaraha aada xumaa ku dhacay in ay u aruuriso dhar dharka yuuska ah oo dadka halkan ka bateen markaas fikirkaas markay keentay ayadoo ay ka dhalatay bay annagoo bahda isboortiga magaalada ah noo wacday waxayna tiri marka maadaama la baajin lahaa kooskan caruurta agoonta ah iyo familada dhibaataysan wax loogu aruurinayo aan isku darno oo at least laba bili xataa ha la sameeyo program isboorti ah iyo fundraisingkan oo aada iyo aada u baaxad weyn ka socda gobolka alberto waxay u socotaa ilaahay hadduu karaa la noqdo formadmori waxay aadaysaa calgary waxay aadaysaa brooks marka waxay haystaa shaqo aada u wacan marka ilaahay la galab galo annagana inta karaankeena ah haddaynu nahay bahda isboortiga magaalada edmonton anoo ku hadlaya bahda isboortiga magacooda marka waa barnaamij aada u wanaagsan saasaan nagu dhalisay inaan keenno isku darno kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ee tartanka dhinaca kubadda cagta magaalada edmonton ee dalka canada cabdixakiin xeenwade oo loo yaqaano cabdixakiin key ciyaaraha kubadda cagta ee dibadda haddii aan hal iyo labo ka soo qaadanana kooxda barcelona ayaa dhammaystirtay saxiixa weeraryahankii kooxda brushia dortmond iyo xulka faransiiska cusmaane dembele kaasoo si rasmi ah shalay ugu biiray kooxda ciyaaryahankan ayay barcelona waxa ay ku iibsatay lacag dhan boqol shan iyo soddon milyan oo yuuro waxaana uu noqonayaa laacibka labaad ee ugu qaalisan dhinaca kubadda cagta ee dunida ugu dambeyntiina kooxda chelsea ee dalka ingiriiska ayaa qarka u saaran inay la soo wareegto laacibka khadka dhexe ee kooxda arsenal chamberlain ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay labada dhinac hase yeeshee warbaahinta ingiriiska ayaa ku warantay in laacibkan afar labaatan jirka ah uu aadi doono kooxda chelsea oo iyana ah koox ka dhisan magaalada london ee dalkaasi ingiriiska dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa